iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii bawlos u qoray dadkii galatiya salaan waxaa warqaddan qoraya bawlos oo ah rasuul aan xagga dadka ka imaan oo aan dadna ku imaan laakiinse ku yimid ciise masiix iyo ilaaha aabbaha ah oo isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay aniga iyo walaalaha ila jooga oo dhammi waxaannu tan u qoraynaa kiniisadaha galatiya nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeenna ciise masiix ka naftiisii u bixiyey dembiyadeenna aawadood si uu inooga bixiyo dunida tan la jooga oo sharka leh sida ay tahay doonista kan ilaah iyo aabbi inoo ah isagaa ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin bawlos wuxuu ka qalbi jabay dadka galatiya waxaan la yaabsanahay dhaqsiyaha aad ugu dhaqdhaqaaqaysaan kii nimcada masiixa idinku yeedhay oo aad u leexanaysaan injiil kale oo aan ahayn mid kale laakiin waxaa jira kuwa idin dhibaya oo doonaya inay injiilka masiixa qalloociyaan laakiinse annaga ha noqoto ama malaa'ig samada ka timid ha noqotee kii idinku wacdiya injiil aan ahayn kaannu idinku wacdinnay ha inkaarnaado sidii aannu markii hore nidhi waxaan haatanna leeyahay haddii nin idinku wacdiyo injiil kale oo aan ahayn kii aad aqbasheen ha inkaarnaado ma waxaan haatan is-oggolaysiinayaa dadka mise ilaah mise waxaan doondoonayaa inaan dadka ka farxiyo haddaan weli dadka ka sii farxinayo ma aanan ahaadeen addoonkii masiixa bawlos wuxuu injiilka ka helay masiixa laakiin dadka kama helin walaalayaalow waxaan idiin ogaysiinayaa in injiilka aan idinku wacdiyey uusan ka imaan xagga dadka waayo kama aan helin xagga dadka laymana barin laakiin waxaa ii muujiyey ciise masiix waad maqasheen dabiicaddaydii hore xagga diinta yuhuudda sidii aan kiniisaddii ilaah aad iyo aad ugu silcin jiray oo u qarribi jiray oo kuwo badan oo asaagay ah oo aan isku waddannahay ayaan kaga hormaray diinta yuhuudda anigoo aad iyo aad ugu adag xeerarkii awowayaashay laakiin ilaaha uurkii hooyaday iga doortay oo nimcadiisa iigu yeedhay markuu ku farxay inuu wiilkiisa iga dhex muujiyo inaan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiyo isaga warkiisa islamarkaasba lama aan tashan bini'aadan yeruusaalemna uma aan aadin kuwii hortay rasuullada ahaa laakiinse waxaan aaday dalka carabta dabadeedna waxaan ku soo noqday dimashaq kolkaasaan saddex sannadood dabadeed yeruusaalem aaday inaan kayfa soo barto oo shan iyo toban maalmood ayaan la joogay isagii laakiin rasuulladii kale midna kama arag yacquub oo ah sayidka walaalkiis mooyaane waxaan aan idin soo qorayo ilaah hortiis beenka sheegi maayo markaas dabadeed waxaan imid xagga dalalka suuriya iyo kilikiya oo weliba laygama weji garanayn kiniisadaha masiixa oo yuhuudiya ku yiil laakiin waxay maqleen oo keliya in la yidhi kii mar ina silcin jiray hadda wuxuu wax ku wacdiyayaa iimaankii uu mar qarribi jiray oo ilaah bay u ammaaneen daraadday iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee galatiya shuqulkii bawlos baa yeruusaalem lagu aqoonsaday afar iyo toban sannadood dabadeed ayaan mar kale yeruusaalem aaday barnabasna uu ila jiray oo tiitosna waan kaxaystay sidii la iigu muujiyey ayaan u tegey oo waxaan iyaga hor dhigay injiilka aan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiyo laakiinse waxaan goonni ahaan u tusay kuwii sharafta lahaa si aanan u ahaan mid waxtar la'aan iska ordaya ama hore u orday laakiin xataa tiitos oo ila socday isagoo giriig ah laguma qasbin in la gudo walaalaha beenta ah oo qarsoodiga lanoogu soo geliyey daraaddood kuwa noogu soo galay inay basaasaan xorriyaddeenna aynu ciise masiix ku haysanno inayna addoonsadaan in runta injiilku idinla sii jirto taas daraaddeed ayaanan saacad qudha u hoosgelin iyaga laakiinse kuwii loo maleeyey inay sharaf leeyihiin wax kastoo ay ahaayeen waxba igama gelin waayo ilaah dadka wejigiisa uma kala eexdo waxaan leeyahay kuwii sharafta lahaa waxba iguma ay darin laakiinse kolkay arkeen in laygu ammaaneeyey injiilka kuwa buryaqabka ah xataa sidii butros loogu ammaaneeyey injiilka kuwa gudan waayo kii butros kaga dhex shaqeeyey si uu rasuul ugu ahaado kuwa gudan ayaa anna igaga dhex shaqeeyey si aan dadka aan yuhuudda ahayn rasuul ugu ahaado oo kolkay ogaadeen nimcada lay siiyey yacquub iyo kayfas iyo yooxanaa iyagoo loo sharfay sida tiirar waxay aniga iyo barnabas na siiyeen gacanta midigta oo wehelnimada inaannu annagu u tagno dadka aan yuhuudda ahayn iyaguna ay u tagaan kuwa gudan waxay keliya hoodoonayeen inaannu masaakiinta xusuusanno taas oo aan ku dadaalayey inaan sameeyo bawlos wuxuu canaantay butros laakiinse kayfas kolkuu antiyokh yimid waa hor joogsaday maxaa yeelay wuu eedaysnaa maxaa yeelay intaan qaar yacquub ka imaan kayfas wuxuu wax la cuni jiray dad aan yuhuud ahayn laakiinse markay yimaadeen wuu ka soo noqday oo ka soocmay isagoo kuwa gudan ka cabsanaya yuhuudda inteedii kalena sidaas oo kaley labawejiilayaal la ahaayeen isaga sidaas daraaddeed labawejiilanimadoodii waxay la tagtay xataa barnabas kolkaan arkay inayan si hagaagsan ugu soconayn runta injiilka ayaan kulli hortooda kayfas ku idhi adigoo yuhuudi ah haddaad u dhaqanto sida dadka aan yuhuudda ahayn oo aadan ahaan sida yuhuudda sidee baad ugu qasbaysaa dadka aan yuhuudda ahayn inay u dhaqmaan sida yuhuudda shuqullada sharciga xaq laguma noqdo innagoo jinsigeennu yuhuud yahay oo aan ahayn dembiilayaal aan yuhuud ahayn ayaynu weliba garanaynaa inaan nin xaq ku noqon shuqullada sharciga rumaysadka uu ciise masiix ku rumaystay mooyaane xataa innagu waan rumaysannay ciise masiix inaynu xaq ku noqonno rumaysadka masiix ee aynu ahayn shuqullada sharciga maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq kuma noqon doono laakiinse markaynu doonaynay inaynu masiix xaq ku noqonno haddii la helo inaynu qudheennu dembiilayaal nahay masiix miyuu yahay mididiinka dembiga ma suurtowdo waayo haddaan mar kale dhiso waxyaalihii aan dumiyey waxaan isku caddaynayaa inaan ahay mid xadgudbay anigu sharcigan ugu dhintay xagga sharciga inaan ilaah u noolaado waxaa iskutallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waan noolahay aniga ma aha ka nooli laakiin masiix ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday nimcada ilaah burin maayo waayo haddii xaqnimo sharciga laga helo masiix micno la'aan buu u dhintay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee galatiya waxaa xaq lagu noqdaa rumaysad garaadlaawayaasha reer galaatiyow yaa idinsa sabtay kuwiinna indhahooda la hordhigay ciise masiix oo iskutallaabta lagu qodbay waxaan keliyahoo idinka doonayaa inaan idinka barto ruuxa ma waxaad ku hesheen shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka ma sidaasaad u garaad la'dihiin idinkoo ruuxa ku bilaabay miyaad haatan jidhka ku dhammaynaysaan ma waxtarla'aan bad wax badan ugu xanuunsateen hadday waxtar la'aan ahayd haddaba kan ruuxa idin siiya oo shuqullada xoogga leh idinku dhex sameeyaa ma wuxuu ku sameeyaa shuqullada sharciga mise maqlidda rumaysadka sidaas oo kalea ibraahim ilaah u rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddaba ogaada in kuwa rumaysadka lahu yihiin wiilashii ibraahim qorniinka oo hore u arkay in ilaah qurumaha xaq kaga dhigi doono rumaysad ayaa injiil hore ugu sii sheegay ibraahim isagoo leh qurumaha oo dhammi adigay kugu barakoobi doonaan sidaas daraaddeed kuwa rumaysadka lahu waxay la barakaysan yihiin ibraahimkii rumaystay in alla intii shuqullada sharciga isku hadlaysaa inkaar bay ku hoos jiraan waayo waxaa qoran waa inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii soconin inuu sameeyo wax kasta oo ku qoran kitaabka sharciga inuusan ninna sharciga xaq ku noqon ilaah hortiisa waa bayaan waayo kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa sharciguna kama imaan rumaysadka laakiin kii sameeya waxyaalaha sharciga iyaguu ku noolaan doonaa masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga isagoo inkaar inoo noqday waayo waxaa qoran mid kasta oo geed ka soo deldelanu wuu inkaaran yahay inay barakadii ibraahim qurumaha ugu timaado ciise masiix inaynu ballankii ruuxa ku helno rumaysad walaalayaalow sida dadkan u hadlayaa in kastoo ay tahay xataa axdiga dadka mar haddii la hubiyo lama buriyo waxbana laguma daro ballamada waxaa loo qaaday ibraahim iyo kii ka soo farcamay lama odhan kuwa ka soo farcamay sida kuwo badan laakiinse sidii mid keliya oo ah kan ka soo farcamay kaas oo ah masiixa waxaan leeyahay ilaah baa ahdi hore u dhigay oo sharcigii afar boqol iyo soddon sannadood dabadeed yimid ma buriyo ahdigaas oo ballanka ma baabbi'iyo waayo haddii dhaxalka laga helo sharciga ballanka lagama sii heleen laakiinse ilaah baa ibraahim ballan ku siiyey waxa sharciga loo soo dejiyey haddaba sharcigu waa maxay waxaa loogu daray xadgudubyo aawadood ilaa farcankii loo ballanqaaday yimaado oo waxaa xagga malaa'igaha lagaga amray dhexdhexaadiye gacantiis dhexdhexaadiye mid keliyahu ma leh laakiinse ilaah waa mid keliya haddaba sharcigu miyuu ka gees yahay ballamadii ilaah ma suurtowdo waayo haddii sharci wax noolayn kara layse siiyey sida runta ah xaqnimada waxaa laga heli lahaa sharciga laakiin qorniinku wax walba dembiguu ku hoos xidhay in ballanka rumaysadka ee ciise masiix la siiyo kuwa rumaystay laakiinse intaan rumaysadku imaan waxaa laynagu hoos hayey sharciga innagoo xidhan ilaa rumaysadka la muujiyo sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa edbiyaheenna inuu masiixa inoo geeyo inaynu xaq ku noqonno rumaysadka waxa rumaysadka ka yimaada laakiinse rumaysadkii waa yimid oo taas daraaddeed mar dambe edbiye kama hoosayno waayo kulligiin waxaad wiilashii ilaah ku tihiin rumaysad idinkoo ku jira ciise masiix in allah intiinna lagu baabtiisay masiix waxaad huwateen masiix ma jiro yuhuud ama giriig ma jiro addoon ama xor ma jiro lab ama dhedig waayo kulligiin mid baad ku wada tihiin ciise masiix haddaad tihiin masiixa kuwiisa waxaad tihiin ibraahim farcankiisa oo ah kuwa dhaxalka leh sida ballanku leeyahay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee galatiya rumaysad baa lagu noqdaa carruurta ilaah laakiin waxaan leeyahay inta midka dhaxalka lahu ilmo yar yahay waxba kama duwanaa addoon inkastuu yahay sayidka wax walba laakiinse wuxuu ka hooseeyaa kuwa ilaaliya iyo wakiillo ilaa maalintii aabbihiis ka ballamay sidaas oo kale innagu markaynu carruur nahay waxaa ina addoonsan jiray waxyaalaha aasaaska ah ee dunida laakiinse markii wakhtigii buuxsimay ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay inuu furto kuwii sharciga ku hoos jiray inuu carruurtiisa inaga dhigo oo wiilashiisa aad tihiin daraaddeed ayaa ilaah u soo diray ruuxa wiilkiisa qalbiyadeenna dhexdooda isagoo dhawaaqaya oo leh aabbow saasaadan mar dambe addoon u ahayn laakiinse waxaad tahay wiilkiisa oo haddaad wiilkiisa tahay waxaadna tahay mid dhaxal leh xagga ilaah dib u noqoshada waa laga digey laakiinse markii aydnaan ilaah garanayn waxaad addoommo u ahaydeen kuwa aan ilaahyo ahayn xagga dabiicadda laakiin haatan idinkoo ilaah gartay ama ilaah idin gartay sidee baad mar kale ugu noqotaan waxyaalaha aasaaska oo miskiinnimada ah tabartana daran kuwa aad jeceshihiin inaad mar kale addoommo u noqotaan waxaad dhowrtaan maalmo iyo bilo iyo xilliyo iyo sannado waxaan ka baqayaa inaan waxtarla'aan idinkugu howshooday waxaan idinka baryayaa walaalayaalow inaad noqotaan sida aan ahay waayo amba waxaan ahay sida aad tihiin waxba iguma aydnaan xumayn laakiin waad og tihiin in itaaldarrada jidhka aawadeed aan markii ugu horraysay injiilka idinku wacdiyey waxa ku saabsan jidhkayga oo idin jirrabay ma aydnaan quursan mana aydnaan nicin laakiin waxaad ii aqbasheen sidii malaa'ig ilaah xataa sidii ciise masiix haddaba meeday farxaddiinnii waayo waxaan idinku markhaati furayaa inaad ii bixin lahaydeen indhihiinna oo aad isiin lahaydeen hadday suurtoobi lahayd haddaba cadowgiinnii miyaan noqday runta aan idiin sheego aawadeed aad bay idinku doondoonayaan si aan wanaagsanayn laakiin waxay doonayaan inay idinka kaayo xidhaan si aad idinku iyaga u doondoontaan waa wanaagsan tahay in aad loondoon doono wixii wanaagsan had iyo goorba oo ayan ahayn markaan idinla joogo oo keliya carruurtaydiyey mar kalaan idin foolanayaa ilaa masiix idinku dhex abuurmo waxaan jeclaan lahaa inaan haatan idinla joogo oo aan codkayga beddelo waayo waan idinka shakiyayaa labada wiil kuwiinna doonaya inay sharciga ka hooseeyaanow ii sheega sharciga miyaydnaan maqlin waayo waxaa qoran in ibraahim laba wiil lahaa kii uu addoonta ka dhalay iyo kii uu naagta xorta ah ka dhalay laakiin kii addoontu xagga jidhku ka dhashay naagta xorta ah keediise ballan buu ku dhashay waxyaalahanu waa masaal waayo dumarkanu waxay ka dhigan yihiin labada ahdi mid buursiinaay buu ka yimid isagoo u dhalaya addoonnimo taasu waa hagaar hagaartanu waa buursiinaay oo caraabiya ku taal oo waxay ka dhigan tahay yeruusaalemta haatan joogta waayo waa la addoonsaday iyada iyo carruurteedaba laakiinse yeruusaalemta sare waa xor waana hooyadeen waayo waxaa qoran faraxsanow ma dhalaysta aan dhalinaay kala bax oo mashxarad taada aan foolanaay waayo tan cidlowday carruurteedu waa ka badan yihiin tan ninka leh kuweeda innaguna walaalayaalow waxaynu nahay carruurtii ballanka sida isxaaq oo kale laakiin markaas kii jidhka ka dhashay wuxuu silciyey kii ruuxa ka dhashay haatanna waa sidaas oo kale laakiin maxaa qorriinku leeyahay addoonta iyo wiilkeedaba eri waayo wiilka addoontu dhaxal la wadaagi maayo wiilka naagta xorta ah sidaas daraaddeed walaalayaalow innagu ma nihin addoon carruurteed laakiinse waxaynu nahay naagta xorta ah carruurteed iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee galatiya xorriyad ayuu masiixu inagu xoreeyey haddaba adkaada oo mar dambe yaan laydinku qaban harqoodka addoonnimada bal ogaada aniga oo bawlos ah waxaan idinku leeyahay haddii laydin gudo masiixu waxba idin tari maayo waxaan haddana ugu markhaati furayaa nin kasta oo la gudo waxaa ku waajib ah inuu sharciga oo dhan sameeyo waad ka soocan tihiin masiixa kuwiinna sharciga xaq ku noqon lahaayow nimcadiina waad ka dhacdeen waayo innagu xagga ruuxa waxaynu rumaysad ku sugnaa rajada xaqnimada maxaa yeelay xagga ciise masiix gudniinta iyo buryoqabnimada midna wax ma tarto laakiinse waxaa wax tara rumaysadka ku shaqeeya jacayl si wanaagsan baad u ordayseen ee yaa idinka hor joogsaday inaydnaan runta addeecin taladanu kama imaan kan idin yeedhaya in yar oo qamiir ah cajiin oo dhan bay qamiirisaa xagga rabbiga waan idin hubaa inaydnaan wax kale ka fikirayn laakiin kii idin dhibaa xukunkiisuu qaadan doonaa mid kastuu yahayba laakiin walaalayaalow haddii aan anigu weli gudniinta wax ku wacdiyo maxaa weli la ii silciyaa haddaba xumaan u qaadashada isku-tallaabtu waa dhammaatay waxaan jeclaan lahaa in kuwa idin wereeriyaa ay isgooyaan xorriyadda waa in jacaylku xukumo waayo walaalayaalow waxaa laydinku yeedhay xorriyad laakiin xorriyaddiinna jidhka marmarsiinyo ha uga dhigina laakiin midkiinba midka kale kalgacayl ha ugu adeego waayo sharciga oo dhammoo hadal keliya buu ku dhammaaday waana kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay laakiin haddaad isqaniintaan oo is cuntaan iska dhowrayaydnan isbaabbi'in midhaha ruuxa laakiin waxaan leeyahay ruuxa ku socda kolkaas aydnaan damaca jidhka yeelayne waayo damaca jidhku waa ka gees ruuxa ruuxuna waa ka gees jidhka maxaa yeelay kuwanu waa kala gees si aydnaan u samayn waxyaalaha doonaysaan laakiinse haddii ruuxuu idin hoggaamiyo sharciga kuma hoos jirtaan shuqullada jidhku waa muuqdaan waana kuwan zino wasaqnimo dhillannimo sanamcaabudid sixirnimo cadownimo dirir masayr xanaaq is-ilaakh iskala qaybqaybin bidcinnimo xaasidnimo sakhraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah kuwaas waan idinka digayaa sidaan markii horeba idinku sheegay in kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeyaa ayaan dhexli doonin boqortooyada ilaah laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa caynkaas ah sharci ka geys ahu ma jiro kuwa ciise masiix waxay isku-tallaabta ku qodbeen jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta ah iyo damacyadiisa sharka ah haddii aynu ruuxa ku nool nahay aynu ruuxa ku soconno yaynan iskibrin oo iska xanaajin oo isxaasidin iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee galatiya waano walaalayaalow nin haddii xadgudub lagu qabto kuwiinna ruuxa raaca midka caynkaas ah ku soo celiya qabow adigoo isdhowraya si aan adna lagu jirrabin midna midka kale culaabta ha u qaado oo sidaas ku oofiya sharciga masiixa haddii nin isu maleeyo inuu weyn yahay isagoo aan waxba ku fillayn wuu iskhiyaaneeyaa laakiin nin kasta shuqulkiisa ha tijaabiyo dabadeedna faan ayuu iska heli doonaa oo ku kale kama heli doono waayo nin kastaaba waa inuu culaabtiisa qaato kan hadalka la baraa wax walba oo wanaagsan qayb ha ka siiyo kan wax bara yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa waayo kii jidhkiisa wax ku beertaa wuxuu jidhka ka goosan doonaa qurun laakiin kii ruuxa wax ku beertaa wuxuu ruuxa ka goosan doonaa nolol weligeed ah oo wanaag falidda yaynan ka daalin waayo wakhtigeeda ayaynu wax ka goosan doonnaa haddaynan ka qalbi jabin sidaas daraaddeed markaynu wakhtiga haysanno kulli aan wanaag u samayno khusuusan dadka rumaysadka leh dhammaadka bal eega xuruufta waaweyn oo aan gacantayda idinku soo qoray kuwa doonaya inay dadka istusaan inay wanaagsan yihiin xagga jidhka waxay keliyahoo idinku qasbaan in laydin gudo inaan iskutallaabta masiixa aawadeed loo silcin iyaga xataa kuwa gudanu sharciga ma xajiyaan laakiin waxay u doonayaan in laydin gudo inay jidhkiinna ku faanaan laakiinse yaanay noqon inaan wax kale ku faano iskutallaabta rabbigeenna ciise masiix mooyaane tan dunidu iigu musmaarantay anna aan dunida ugu musmaarmay waayo gudniinta iyo buryaqabnimada midna waxba ma tarto laakiinse waxaa wax tara abuurid cusub in allah intii qaynuunkan ku socota iyo israa'iilka ilaahba nabad iyo naxariisuba dushooda ha ahaadeen hadda dabadeed ninna yuu idhibin waayo waxaa jidhkayga ku yaal sumadihii ciise walaalayaalow nimcada rabbigeenna ciise masiix ruuxiinna ha la jirto aamiin